kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah mudane cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ahaa wasiirkii hore dastuurka ee dowladdii hore ee soomaaliya haatanna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya mudane xoosh ayaan ka waraysanayaa muranka dhinaca arrimaha federaalka iyo weliba hirgelinta federaalka mudane xoosh kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka ugu horreyn waa mahadsantaha cabdicasiis waxaan doonayaa inaan bal dhowr su-aalood kaa weydiiyo arrimaha dhinaca muranka weli dhinacyada qeybaha soomaalida ka haysta arrimaha federaalka iyo sidii loo hirgelin lahaa ood weli moodo in laysku afgaran la'yahay haddii aan ku bilowno toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho dowladda soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamkuba ay goobjoog ka ahaayeen kulan lagu qabtay oo dhinacyo ka yimid bartamaha soomaaliya laysugu keenay oo la sheegay inay ku heshiiyeen inay maamul u sameeyaan gobollada galgaduud iyo mudug bal marka hore waxaad ii sheegtaa qaabka arrimahan siday ku soo bilowdeen iyo sida ay halkan kusoo gaareen waxaad kala socoto waxay kusoo bilowdeen in maamul loo sameeyo gobollada dhexe saa og tihiin waktigii madaxweyne sheekh shariif uu madaxweynaha ahaa ramisan cabdiweli gaas ahaa waa tii la bilaabay in laga howlgalo gobollada dhexe shabaab laga saaro nabad lagu soo celiyo dabcan markii nabad meel lagu soo celiyo haddaanan maamul aadan u samaynin waxayna qabaa-ilo isdegan ay yihiin awalna dhibaataan meesha ka bilaabtay meeshaas ay tahay shabaab markii laga saaro way soo noqona hadduusan jirin maamul a uusan jirin police uusan jirin military jirin maxkamad jirin lawa lawada dhan yahay gobolka in lawada dhan yahayna hadduusan jirin marka waxyaalaha isku raaca waxay ahayd dabcan waa in meeshaas maamul loo sameeyaa sida hadda loogu sameeyey maamul hiiraan loogu sameeyey jowhar gobol shabeellada dhexe ti aad ogeyd oo dhibaatada weyn kasoo bilaabtama ahaydna jubbaland iyadana loogu sameeyey dabcan administrationka la rabo in la sameeyo waxaa laga yaabaa administration dhamaystirnayn inuusan ahayn oo aanan gaari karin meelo badan waxaa laga yaabaa tuulo yaryar inay shabaab weli haystaan laakiin in loo sameeyo maamul wax fiican waay maxaa yeele dadkii aad isku imaanayo ayooday ka tashanaayo waxaa la isku raacayna wax kale maaha hadda la seexay ma aha in la yidhi federal unida la sameeyey waxaa la yidhi heshiiskan wuxuu yahay waa intent yani in la isku raacay in la sameeyo maamul loo wada dhan yahay oo ah interim ah in la sameeyo oo yani kumeel gaar ah laisuguna yimaado xamar iyo aan lagu shirin laakiin gobollada dhexda laisugu yimaado soomaalida isugu timaada degan meesha qabaailada degan dhan ay soo saaraan maamul loo wada dhan yahay waa tahay marka maxaa keenay in markaa jawaabo adag laga bixiyo oo weliba dhinacyadii qaarkood ay arrintan khuseynaysa ay yidhahdaan arrintaa kuma jirno sida matalan ximeniyo xeeb qeyb ka mid ah ahlu sunna iyo weliba puntland oo iyaguna go-aan adag ka qaatay arrintan maxaa dhaliyey kula tahay jawaabahan adag in laga bixiyo taas labaa u kala saaraya horta ximeniyo xeeb waxay ku jirtay dadkii wax ka bilaabay labadii kun iyo kow iyo tobankii markuu ticay uu ahaa madaxweynaha ka ahaa bilaabay in layska dhaafo administrationadan qabaarada ku salaysan laakiin laysku wada yimaado in mudug laga soo tago laga soo tago ximini xeeb laga soo tago mareg state oo saaxiibkee dayib uu madax ka yahay laga soo tago owl iyo caabudbaaq administration ka jirto yihahdo northwestern umalayna in la yihahdo inta laga soo tago laisugu yida yimaado iyo ahlusunna waljamaaca hal meel ha laisugu yimaado aayaha gobolkaas ha laga tashto because fikraddaasna waxay ahayd fikrad ah aayaha gobolkaas wuxuu leeyahay waxyaaba complex ah oo aad u adag oo ah environmental ha noqdo dhaqaalo la-aan ha noqoto marka maxaa keena inay daqiiqadii ugu dambeysay diidaan waxaa keena waa iska mataqaanaa somali politics waaye waxaa dad ximidii xebadda ka diidsan tahay ma aha hataa inaysan ogolayn in la sameeyo maamulkaas in la sameeyo ma diidana laakiin farsamadii diidan tahay marka annaga annagana soomaaliya haddaana badanaa waxaan ku kala dhimanaa wixii la rabay dhan ma fiirine farxumanayaan ku dagaalanaa marka marka waxaan qabaa maadaama hadda dad fara badan ay hadda saxiixeen in xibin iyo xeeb na gogol loo fidiyo mhm.
eh, lasoo dhaweeyo na lagana soo qeybgeliyo teemadan weyn A- aan waxaan qabaana inuu jiro goodwill runtii waa tahay Eh, dhinaca ahlu sunna iyagana qeybo ka tirsan oo gobollada dhexe jooga waxay sheegeen inay heshiiskan diidan yihiin En, iyagu qeyb ma ku lahaayeen broseskan bilowgiisii
ha ahlusunna qeyb weynay ku lahaayeen na waana ku jireen na bilowgii ilaa dhammaadkeeda ku jireen tan kaleeto oo oo aad yani in loogu farxa ah waxay tahay waxaa waaye ganacsatada gobolkaas ka soo jeedo eh, laftigooda eh, na- eh, na arrintan qeyb weynay ka lahaayeen waana finance gareeyeen dhaqaalna waa geliyeen wax fiicanna waaye haddii ku- yani wax badanan annaga waxaan lehay soomaalidu dhibaato haysto waxay tahay een, marar badan een, xanta jirta waxa waaye gobolada dhexe dadka ka yimaado ma rabaan nabad ma rabaan inay wax samaystaan markii ugu horreysa waa dadka isku yimaadaan yidhahdeen waxbaan samaysanayna waxaa aaminsana marka in lagu raaco yani of course yani waxaa jiraayo in eh, eh, dhaliilo ay yimaadaan dhaliisha ugu horreyda wuxuu ka yimid saaxiibkay een, een, cabdiweli gaas een, een, puntland waa tahay een, asagana a- asagana waxaan qabaa arrintaas inay xal weyn aan qabaan
waa tahay marka en, intaanan en, puntland eegin iyo bal iyaguna go-aankay ka qaateen En, dadka gobollada soomaaliya jooga deegaanada kala duwan dadku maamul way rabaan marka xoosh runta la eego laakiin en, eh, sidaad hadalkaaga u- ku tiriba meeshii waxaa jira en, politics siyaasad la ciyaarayo qeybta dhinaca dowladda markaad ii eegto en, xasan sheekh eh, ra-iisul wasaarihii dowladda iyo dhammaan eh, eh, wakiiladii eh, beesha caalamku waa kuwan goobjooga ka soo noqda maxay tahay siyaasadda gaarka ee dowladda ah iyaga ay ka ciyaareen arrintan ama faa'iidada gaarka ugu jirta en, eh, dhowaan heshiiska muqdisho lagu saxeexay
Eh, runta haddaad doonayso hadda carqalada weyn hadda meesha taagan na na na faultiga ugu weyn ama dhibaatada ugu weyn waxaa iska leh dowladda federaalka
sidey sidey u leeyihiin marka waxna ya Ma- si- haddaad noo fasirto
waa fasiraya hadday noqoto xamini xeeb hadday noqoto na eh, madaxweyne cabdiweli gaas dowladda federaalka maalintii lasoo doortay waxaa hadda laga joogaa almost laba sana laga joogaa bil kabacdi waa- waxay noqonaysaa laba sano laba sano ayaa waxyaalihii looga baahnaa oo dastuurka uu farayo lalahaa waxaan hala sameeyo ay inta ka seexatay ama waxaan loo jooga ku mashquulsha taas waa mid midda ugu weyn oo dastuurka faraa waxa waaye in dowladda ay keento wax la yidhaahdo inclusive politics yacni siyaasad loo wada dhan yahay cabdiweli gaas madaxweynaha puntland isagu go-aanka uu qaatay in xiriirkii gooyey in xildhibaanadii dowladda dhexe ugu jira uu uu yeedhay intaasoo dhan waxay ka dhigan tahay in puntland ay si weyn uga cadhootay en, heshiiska muqdisho en, lagu saxeexay bal adiguna puntland waad la- waad ka soo jeedaa waad la socotaa cabdiwelina waa taqaanaa maxaad nooga sharxi kartaa carada puntland wallaahi carada puntland waxaa dhihi lahaa aniga horta yani proportionka hadda uu uu uu uu uu my former boss eh, cabdiweli uu gaarsiiyey horta ma ma gaarsiisna runtii saan qabo En, ah, oo waxaan qabaa in wax laga qaban karaayo laakiin waa u garaabaya aniga waxaan ugu garaabaya waxa waayo wixii lagu soo wada heshiiyey two thousand wixii lagu soo heshiiyey two thousand twelve iyo ka horbo waxay ahayd in wadankan waa tusbax go-ay waayo tusbaxa go-ay ahdaarta inaad isku soo celisid waa inaad inta u foorarsataa aad xabad xabad usoo qadaa kabacdi aad isku toshaa waxa alla nimidna waxaa waaye in dowlad kasta oo timaado madaxweynaheeda iyo dowladdeeda inay ogaataa inay tahay dowlad u baahan tusbaxaas in laisu keeno oo micneheedu yahay tuulada qofka joogo iyo regionka qofka joogo waa u baahan tahay inaad talagelisaa waa tahay marka maxaa la gudboon bay kula tahay xasan sheekh iyo dowladdiisu inay en, eh, arrintan mar hadday iyagu ansixiyeen heshiiskan mabdiyiin lagu heshiin maamullo la sameeyo en, jawaabahan adagna la bixinayo maxay kula tahay en, u- xas- dowladda way way Maya, ka laba- qaadanaysaa laba- laba- laba laba ila tahay ani ani- ani waxaan qabaa eh, ma- barnaamij eh, eh, madaxweyne cabdiweli heshiiskan keliya inaysan ahayn dhibaatada uu uu hadda ka hadlaya ay tahay Eh, arrimo kale waaweyn oo ah political inclusivity heshiiskan u malayn maayo cabdiweli wax ka qabo cabdiweli asaa dhulsamareeb ku dhashay isagaa mataqaanaa reer dhul samareeb ah in in in gobolada dhexda laga sameeyo i don't think in wax ka qabo laakiin waxa waaye oohinta orgeyga ka weyn cabdiwade wuxuu tabanayaa inclusive politics kama jirto federal government marka reer puntland waxaad leedahay waxay dareemayaan in dowladdii dhexe laga faquuqay wa reer puntland keli maahe soomaalida ma hadda waxay aaminsan tahay madaxtooyada waxa ka socda hadda inaysan ahayn inclusive politics wixii loogu talagalay in soomaaliya looga tamabixiyo two thousand sixteenna ma la hayo waa mid hortaas waa hagaag n xoosh waxaad ahayd wasiirkii hore dastuurka dastuurkii iyo sidii loo sameynayey ansixintii qeybtii hore o dhan dadkii kasoo shaqeeyaa tahay ilaa iminkana sidaad sheegtay weli ma dhisna guddigii madaxa bannaan ee xuduudaha iyo arrimaha federaalka oo ah guddiga kala xadayn kara gobolada iyo degmooyinka qabiiladu si ugu kala degan yihiin oo taas haddaan la helin ay dhici karto inaan weligeedba murankan laga baxayn marka marka siday kuula muuqataa guddigaasi lagu samayn karaa guddigaas horta waxaa lagu samayn karaa horta horta marka ugu horeyso guddiga sharcigiisii wasiir godax wuu keenay dowladdii la rabay inay la dhistaa ee soo saartaa ma keenin ninkan ah speakerka ah jawaarina supporta garaynin sharcigaas sharcigaas markii la baasgareeyo ayaa guddiga la magacaabi kari lahaa hadda dibaa u dhacnay fasaxna waa la galay waa la keeni doona guddigaas marka la keeno guddigaas waa inuu waxyaalihii guddigaas uu samayn lahaa dastuurkay ku qoranta waa inuu bilaabaa horta aqoon iswadaarsi iyo wadatashi waa tahay iyo public consultations inta soo sameeyo uu soo baara xuduudaha say isu raaci karaan ma aha waxayaan waxaan hadda meesha ka wadan leenahay anaa meel jeexday waxaan ahay federal union maaha waa in guddigaas horta uu noqdaa guddi madax bannaan oo dhab ah waa tahay ugu dambeyntii markaa si kooban maxaa maxaa xal u aragtaa adigu shaksiyan xal waxaa u arkaa kuu sheegaa xal waxaa u arkaa waxa waaye madaxweynaha markuu ka soo noqdo shirkan maraykan uu tegay inuu qabtaa shir ah constitutional conference conference dastuuri ay noqoto uu isugu yeero yani puntland iyo every region region kasta oo hadda administrationka jiran inta isugu yeero aqoon-yahanada isugu yeero la yidhaahdo aan wada hadalno waa mid number two inuu dawladdiisa wax ka bedelo dhinacyada marka marka dhinacyada diidan iyagu heshiiskan iminka ugu dambeeyey hadday noqon lahayd kuwa bartamaha soomaaliya jooga ximeniya xeeb iyo ahlu sunna oo kale iyo iyo puntland oo dhinaca iyagana maxaa la gudboon bay kula tahay sideed maxaad la gudboon iyaga iyaga waxaa la gudboon waxa waaye in la arko in hore loo socdo sababta waxa waaye laba mid in in layska ilaaliyo wa horta marka ugu horeyso waxaan soomaalida ay tiraahdo zero sum game ani keligaa wax helay wax qaadanayo dadka kaleeto waxbayga ma gelin ma soconayso yani meelaha hadda la yidhi ha laga sameeyo maamulo kumeelgaara sida jubba ama hadda la wado sheegooyinka iyo iyo iyo byrco iyo gobolada dhexe waxaa fiican in madaxdeena iyo puntland iyo ximili xeeb iyo kulle inay u arkaan inay tahay xal keenayso waa tahay in wadan wadanka laga xoreeyo al-shabaab kow lana sameeyo administration sameeya meel dadka isu gudbi karaan oo nabad ka imaanayso wixii ahaa federationka waxay qaadanaysaa wakti iyo iyo process dastuuri ah laakiin tan hore horta in la ogolaado tan haddaanan sameyn inta kale muba imaanayso nabadna ma imaanayso waa tahay aad iyo aad baad umahadsantay cabdiraxmaan xaash waay cabdan
intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ahaa wasiirkii hore ee dastuurka islamarkaana haatan ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdilcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo